bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala bab ma jaءa fi khruuجi النisاءi fi اlxrbi qala اlimaamu abu ciisa raximah اllah baabu ma jaءa baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba uu baab yahay jaa-a ku yimid fii khuruuji الnisaa'i haweenka bixitaankooda ay baxaan filxarbi dagaalka dhexdiisa ay baxaan naagi inay markaa dagaal u baxdo ay aado qaala xadaanaa bishr bnu hilaal asawaaf huwa hiqat qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan aldubaciyu can haabitin can anas qaala kana rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu aha yaqzuu biumi sulaym umi sulaym ayuu la duuli jiray iyo wa niswatin macahaa haweeney iyada la jiraan min alansaari ah yasqiina almaaa biyaha ayay waraabinayeen ragga wayudaawiina aljarxaa dhaawacana way daaweynayeen marka haweenka inay dagaalkii u bixi karaan oo ay shaqadaas qaban karaan mararka qaarna markaas inay isdifaacaan ama ay hub qaataanna way u baahanayaan ayb waana soo aroortayba umu sulaym iyo inay middi ama toorey ay markaa qaadanayeen qaala wafi lbaabi can rubayc binti mucawidin qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi qabuuli hadaaya اlmushrikiin gaalada hadaayaadkooda aqbalitaankooda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay mar haddii dagaal iyo lagu jiro wufuud iyo heshiis iyo waxbaa isdhaafdhaafayo hadiyadooda marka ma la qaadan karaa gaalada qala xadaanaa caliy bnu saciidin ilkindiyu wahuwa saduuqun qala xadaanaa cabduraxiim bni sulaymaan can israa'iil wahuwa israa'iil bnu yunus ibni abi isxaaq can huwayrin wa huwa abuljahm ayb huwayr bnu saciid bni cilaaqa ayaa la yidhaha abuljahm daciifun ayb ضعيif رmya بالرفض rawى lh التirmidي fqط عan أbيهi waa سacيid بن علاaqة ayb whuwa ثiqة عan عaliي عan النبي sl اه عl sلم أna kisrىa أhdىa lah kisraa wuxuu usoo hadiyeeyey nebiga faqabila waana ka aqbalay nebiga وأna الmuluka boqorada ahdow ilayhi way usoo hadiyeeyeen faqabila minhum nebigana waa ka aqbalay hadiyadooda oo kisraa baa usoo hadiyeeyey muqawqis ayaa usoo hadiyeeyey boqorada gaalada waxbay usoo hadiyeyn jireen waana ka aqbali jiray nebiga sal ll ly slam qaala wafi lbaabi can jaabirin qaala wahada xadiidun xasanu gariib waxaana laga qaadanaa markaa tarjamada waxay u tarjamtay oo ah in la aqbali karo gaalada hadiyadooda ayb qaala wahuwayru ibnu abi faakitata wa abuu faakita ismuhu saciid bnu cilaaqa wahuwayrun yuknaa abaa jahmin ayaa loogu kunyeeya ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu can cimraan alqaطaan maxaa lahaa cimraan alqaطaan magaciisa cimraanu bnu daawar cimraanu bnu daawar can qataadata wahuwa bnu dacaama can yaziid bni cabdillaahi bni shikhiir can ciyaad bni ximaar annahu ahdaa linabiyi sal ll ly slam nebigu usoo hadiyeeyey hadiyatan hadiyad ow naaqatan ama hal faqaala nabiyu sal ly slam nebiga wuxuu yidhi aslamta ma islaamtay faqaala laa maya buu yidhi qaala fainii nuhiitu aniga waa la iga reebay can zabdi lmushrikiin mushrikiinta hadiyadooda waa la iga reebay xadiidkana daahirkiisu wuxuu tusayaa isaguna in aan la qaadan karin hadaaya almushrikiin labada xadiid marka sida maslaku ljamci in la maro ama maslaku naski in la maro labadaa maslak ayaa jiraan maslakuljamci baana fiican oo in la yidhaahdo kian uu ka diiday markaa islaamnimadiisa iyo waxbaa laga yaabaa wuxuu islahaa haddii haddii aad ka diiddo armahu islaamnimada aqbalaa uu soo islaamaa oo arrintaa islaamnimadiisu ay horseedaa kuwa uu ka aqbalayna markaa yacnii macno aan kaa ku jirin inuu ku jiray ama in la yidhaahdo cagsi kuwa uu ka aqbalay buu soo dumayey ayb tirmidi laftiisana marka diraayada xadiidka waa u dhaadhacaya qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wamacnaa qowlihi inii nuhiitu waa la iga reebay can zabdi اlmushrikiin yacni hadaayaahum waqad ruwiya can الnabiy sal l slam anahu kana yaqbalu min almushrikiina hadaayaahum inuu nebiga ka aqbali jiray gaalada hadiyadoodana waa la wariyey wadukira fi hada alxadiidina alkaraahiyatu ayaa lagu sheegay ayb xadiidkanna marka karaahiya lagu sheegay karaahiyada marka hadda karaa karaahadii usuulka waa ka caamsan tahay waxtumila waxaa suuragala an yakuuna hada kan inuu ahaa bacdamaa kaana yaqbalu minhum midkan inuu dembeeyey markii uu ka aqbali jiray kadib inuu nahyigu yimid huma nuhiya can hadaayaahum dabadeed marka waa la reebay hadiyadooda waa maslagan oo naskiga marka la aado oo iyaga marka waxay leeyihiin markii dambe ayaa nahyigu uu ahaa markii hore waa aqbali jiray gadaal dambena nahyigan baa yimid waana ka re waana ka haray hadda taariikh lama oga sababta loo dhahaayo nahyigaa dambeeyo maxay tahayna yaa yaa ii sheegi kara haye hadda halkan taariikh kuma hayno laakiin wuxuu leey waxtumila an yakuuna hada bacdamaa kana yaqbalu minhum uma nuhiya cagsi maxay u noqon weysayna oo isaga wuxuu leeyahay waxaa dembeeyey in la reebay ayaa dembeeyey baaraka allah hahy lianna ibaaxadu waxay waafaqee baraa-a asliyada sida caadigaana waxay tahay sharcigu baraa-a alasliya waa naqlin karaa oo wuxuu ka naqlin karaa shaygani baraa-a caqliya u ka naqlinaa wuxuu u naqlinaa xugun sharci ah marka mar walba hadday ibaaxo iyo nahyi iyo naskigooda la fiirinayo nahyigiina wax nasakhaa badan ee ama in la yidhaahdaba min baabi taca tarjiix la galo oo alxadru muqadamun cala alibaaxa baababkaas marka la aado ayb ibnu xajarse waa jamciyaa fatxulbaariga ayb oo ama markaa yacni min baabi ta'aalufo u sameeyey kuwii oo wax ka qaatay kuwii kalena si kale oo u tawjiihiyo ama in karaaha laga cabiro karaaha tansiih iyo wax lamida oo kale wahaakada ayb qaala baabu maa jaa fi sajdati shukri sajdatu shukrigii wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qaala markaa dagaalka hadda wax usoo geliyey abwaabu siyar ee guul iyo farxad iyo waxbaa imaanayso oo ilaahay uu siinayaa muslimka guushaas iyo farxaddaa shukri baa lagu qaabila booskeeda waa tahay marka qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil qaala xadaanaa bakaaru bnu cabdilcaziiz bni abi bakrata wahuwa saduuqun yahim can abiihi cabdulcaziiz bnu abi bakrata athaqafiy albasriyu saduuqun can abi bakrata ana nabiya sal ll ly slam ataahu amrun nebiga arrin baa u yimid fasura bihi waa lagu farxad geliyey faqara saajidan markaa nebigu waa dhacay isagoo sujuudsan arrin baa war baa loo keenay farxad geliyo waa dhacay isagoo sujuudaya wixii sidaan oo kalea hadda xadiidkan hadaayaadka annaasikh walmansuuqa maktabadda kore ma yaallaa ictibaarka abu bakr alxaazimi fiiriya haddii uu yaallo xadiidkan kasoo fiiriya haddii kale naasikhu lxadiidi wa mansuuquhu abu bakr alahram isagana fiiriya aa hal jus waayo isaga inuu yaallaan u malayna abu bakr alahram saaxibu limaam axmed naasikhu lxadiidu mansuuqhu buu leeyahay isaga mararka qaar naski kama hadlaayo labada xadiid waa jamcinaa xataa mararka qaar marka axaadiidtan laazim marka waa keenayaa kitaabuuljihaad iyo meelahaas intaad fiirisaan soo fiiriya berri labadaas kitaab u kaalmaysta ayb qaala hada xadiidun xasanu gariib laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi min xadiidi bakaar bni cabdilcaziiz qaala wاlcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi ra'w sajdaة الshukri ayay arkeen qaala baabu maa jaءa fi amaani اlmarأaةi wاlcabdi naagta iyo addoonka ee ammaanka iyo magangelyada ay dhiibaan ammaanka iyo nabad magangelyadu waa labo aaxaad aljeish ciidanka lala dagaalamayo ee gaalada ee xarbiyiinta qof qof iyaga ka mid a in la ammaan geliyo middaas naag iyo addoon iyo waa galaan laakiin dal dhan ama ciidan dhan in ammaan la siiyo taas waxaa iskale go-aankeeda ninka madaxda ah ayaa iskale hal qof ma dhihi karo anu ciidankaasaan keensanaan ama hal qof ma dhihi karo anu ciidankaas xarbi maahano hadda kadib waa silmi ama anaa magangeliyey ciidankaas meeshaas ku go-doonsan taas maya taas waxay u baahan tahay ra'yi imaam oo laga inta laga tashto masaalixdiisa mafaasiddiisa laysla arko laakiin war qofkan ha la ii daayo anuu isoo magan galay anaana magan geliyay waa loo deyna waa cadda heelataha nacam leanna maxaa yeelay ciidan dhan magangelintiis macnaheedu waa heshiis heshiisna waxa geli karaa de waxay tahay waa un wixii markaas ay wax ka go-aan ayaa geli kara maahane hal qof heshiis ma geli kara keligiisa qaala xadaanaa yaxya bnu akham waa soo marnay ninkan yaxya bnu akham atamiimiyu saduuqu ila anahu rumiya bisariqati اlxadiid rawaa lahu tirmidiyu faqad qala xadaanaa cabdاlcaziiz bn abi xaazim can kahiir bni zayd wahuwa aslamiyu saduuqu yuqdi can اlwaliid bni rabax wahuwa almadaniyu saduuqu can abi hurayrata can الnabiy sal ll l slama qaal ina almar'ata haweeneyda lata'hudu way qaadaysaa almaana ayaa u qadaran mafcuul biig waa qadaran yahay lata'hudu waxay qaadaysaa almaana heshiiskay magangelyo ayay qaadaysaa iyo nabadgelin lilqowmi bay u qaadaysaa dadka yacni tujiiru cala almuslimiin way magan gelinaysaa cala almuslimiina muslimiinta korkooday wax ku magan gelinay ayib qaala wafi lbaabi can ummi haani marka lata'hudu ay lmaana ayaa u qadaran sida uu sheegay aiibi badanaa axaadiidtan sunanka mishkaadka iyo lagama waayo marka mishkaatulmasaabiixa shuruuxdiisana aad baa loo kaalmaystaa cali lqaari mirqaadka uu leeyahay mircaadka mubaarak fooriga iskale diibiga tuuri bush tuuri bishti iyaga marka diibiga weliba aad buu balaaqada iyo waxyaabaha la qadaraayo iyo aada ugu dadaala ayib ayib marka qariinadaana laga fahmaa lata'khudu alamaan inay tahay qaala wafi lbaabi can umihani qala whada xadiidu xasanu gariib qala xadaanaa abulwaliid addimashqiy waa kan xadiidka umihaani marka abulwaliid addimashqiy magaciisa axmed bnu cabdiraxmaan ayaa la yidhaahdaa albusriy saduuqun tukullima fiihi bilaa xuja qala xadaana alwaliid bnu muslim qala ahbaranii bnu abi di'bin can saciidin almaqburiy can abi murata mawla caqiil bni abi aalib marka abu mura mawlaa caqiilna waa layidhaha mawlaa umihaani'na waa layidhaha can umihaani'in annahaa qaalat ajartu rajulayni laba nin ayaan magangelyo siiyey min axmaa'i oo aniga dumaashiyaalkayga ka mid ah faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi qad ammannaa waan ammaan gelinay man ammanti qofkaad adiga ammaan gelisay laba nin oo dumaashiyaalkay baan maalintii mako fatxu maka aan magangelyo siiyey cali baa wuxuu damcay inuu dilo markaasay nebiga u timid markaasuu yidhi ciddaad adiga magangelyo siisa annagana waa siinay bal fiiri muslimiinta marka say isu qiimeynayaan haweentaas marka qof hadday la ii dhaafa dhahdo anaa magangelyo siiya waa loo dhaafaa ayib waxay dhammaa hadda marka nooc marka mooryaannimo iyo waxaa iska bedeshay fawdo iyo qaabdarro kale ayb iyo wax aan laga eegeynin sharciba aan laga fiirinayna iska bedelay ayb qofkii marka la magangeliyo qof muslima uu magangelyo siiya addoon ha ahaada haween ha ahaato waa la aqbala ayb dadka aan la dilin waxaa kaloo ka mid a dadka rususha oo ergada ah erge lasoo diray oo meel joogto ee maaha nin la dilo iyadana lianna waa khiyaano ayb nabiga sal ll cl slam ergeba haddii uu dilaayo kuwii musaylama uu dili lahaa musaylamata alkadaab nimanuu soo diray idinka maxaad aaminsan tihiin buu ku yidhi nabiga waa rumaysannahay dheheen isaga inuu nebi yahay musaylama markaasuu yihi lowlaa ana rusula laa tuqtal haddaan ergada la dili aan la dilin caadadii horena saasay ahayd islaamkuna waa qariray waa idin dili lahaa nimankii waa dambe marka ibnu mascuud baytulmaalka isagoo madax ka ah bay yimaadeen ayagoon islaamin waa dilay marka berigaas waxaa ku fakateen uu yihi rusulnimo iyo erganimo hadda laakiin waxaad igaga fakanaysaan ma lehi marka qofkan isaga marka haddii sifo sharciya in aan dilkiisu mamnuucaysa ay jirto xaal kale unbaa imaan karo waqtigii sharciga kuu banneeya iska sug qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi waa sidan ajaazuu amaana اlmar'ati way banneeyeen oo waa ogolaadeen haweeneyda maga magangeliyada ay samayso cidda ay magangeliso wahuwa qowlu axmeda waisxaaq weeyaan ajaazaa amaana almar'ati waalcabdi imaam axmed iyo isxaaq waxay ogolaadeen oy banneeyeen haweeneyda iyo addoonka magantooda qaala waqad ruwiya can cumara bni اlkhadaab anahu ajaaza amaana alcabdi masaladii marka isaga wuxuu baabeeyey awal ma og tahay baabu maa jaءa fi amaani اlmarأati wاlcabdi addoonkii waa kan marka adiladiisa xadiid hadda sariixa uma hayo laakiin wuxuu keenay ahar oo cumar bn اlkhaaab cumarna hadda waxaa weeyaan aharkiisa waa wax markaa la weheshado oo lagu la qabsado w leanna khulafaa raashidiin uu ka mid ahaa wa abuu murata mawlى caqiil bn abi طaalib wayuqaalu lahu mawlى umi hani wasmhu yaziid qala waruwiya can cali bn abi alib cabdillaahi bni camri can اnabiy sal l slam qaal dimat lmuslimiina waaxidatun magangelyada muslimiintu waa hal yascaa bihaa waxaa u socdo adnaahum kan ugu liito iyaga ka ugu liito ayaa dimadaa iyo magangelyadaa u socdo ka shaqeeya ayb qaala wamacnaa hada cinda ahli اlcilmi ana man acdaa qofkii siiyo alamaana magangeliyo min almuslimiina isagoo ka mida muslimiinta fa huwa jaa-izun calaa kullihim kulligood marka waa ku soconaya magangelyada kulligood waa ku dareereysaa korkooda nin taaban kara male qaala baabu maa jaa-a fi lqadri baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fi lqadri dhagarta dagaalaa lagu jiraa marka waxna waa lagu ogolaya waxna laguma ogola khiyaanada iyo dhagarta waxay ku yimi qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud huwa طayaalisiyu qaala anba'anaa shucbatu qaala akhbaranii abulfayd muusa bnu ayuub almahriy hiqat ayb qaala samictu sulayma bna caamirin ninkaa marka sulaym sulaym bnu caamir alkalaaci abu yaxya alximsi hiqat min athalitثa yaquulu isagoo dhahayaan maqlay buu yihi kaana bayna mucaawiyata wa bayna ahli الruumi cahdun mucaawiye iyo reer ruum ballan ayaa yacni waxaa ka dhexeeyay heshiis dhexdooda heshiis baa ahaa wa kaana wuxuuna ahaa mucaawiye yasiiru inuu u soconayay fii bilaadihim mucaawiye marka waa sii dhowaanayay oo bilaadooda usii dhowaanayay heshiiskana waqtigiisii waa dhammaanayay yacnii heshiiska muddow ku ekaa markay muddadii soo dhowaatayba wuxuu bilaabay inuu dhaqdhaqaaq sameeyo marka oo uu dhulkoodii iyo kusii dhowaado marka isaga wuxuu rabaa maalinkii uu dhammaado waqtiga inuu iyagoo si gaadmaa marka uu dalaq ku dhaho ku galo heshiiskiina ilaa isaga marka wuxuu isleeyahay heshiiskii waa dhammaaday ayb wa kaana yasiiru fii bilaadihim ayuu u soconayey ayb ay qabla inqidaa'i lcahdi muddada intaynan dhammaanin soo ugu dhowaado iyaga xataa ida inqada alcahdu cahdigii marku dhammaaday agaara calayhim soo markaa ugu duulo faidaa rajulun calaa daabbatin waaba nin buu arkay daabbad korkeed saaran ow calaa farasin wahuwa yaquulu ouna dhahayo allahu akbar kelimatu marka tacajub camal layaab yani waa yaab wafaaءun laa qadrun liyakun minkum war ha idinka ahaado xaggiinna wafaa-un ballan oofin laa qadrun dhagariyaysan xaggiina ka ahaanin ayb waidaa huwa camru bnu cabasa ninkaa sidaa dhahaya waaba camru bnu cabasa fasa'alahu mucaawiyatu can dalika arrinkaabuu wax ka su-aalay faqaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal ll slm yaquul nebigoo dhahayaan maqle man kana baynahu wa bayna qowmin cahdun qofka isaga iyo dad ay heshiis uu ka dhaxeeyo ballan falaa yaxullanna cahdan ballantu yownan furin walaa yashuddannahu yownan adkaynin yani yownan adkaynin waxaa loo keenay mubaalaqa un ee ballanta in la adkeeya iyada meesha waaba ku jirtayba yoanu furin yownanna adkaynin xataa yamdiya amaduhu ilaa waqtigiisii ou dhammaado ow amase yanbida ilayhim ou u rido oo u tuuro iyaga xaggooda calaa sawaa'in si siman yacnii ballanta haddii la burinaayona waa inay ayaguna ogaadaan adna aa og tahay waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa laba leh haddii shaki uu galo heshiiskii ogaada nimayo waa buray waa warcad maahan marka adigii inaad heshiis og tahay isaguna ounan ogeyn ama cagsi ay noqoto maya calaa sawaa saas waana labadiina aa wada ogtihiin ayb qaala farajaca mucaawiyatu binnaas mucaawiya dadkii waa la laabtay marka warkaan haddii la maqlay rasuulka ciidankii bartii buu ka celiyey isagana de markaas wuxuu islahaa sii dhowow bis marka heshiiska dhammaado un dagaalka galow islahaa ee sii dhowowdii baa marka waxaa la yihi qadri iyo waxamuu ku jiraa warkaan markau maqlayna waa waa laabtay marka dadkan hore waxay ku guulaysan jireen oo ay cadowgooda uga adkaa jireen waa acmaasha fiican iyo daacadnimada daacadnimaday uga guulaysan jireen leanna maxaa yeelay abudarda wuxuu dhihi jiray innamaa tuqaatiluuna biacmaalikum idinka cadowgiina waxaa kula dagaalamaysaan camalkiina salafka qaarkood waxay dhihi jireen cummaalukum junuudukum yani acmaalukum junuudukum acmaashiina ciidankiina ah camalkiinu hadduu fiican yahay macnaa ciidan xoog badanaa wadataan markaas haddii camalkiinu liitana ciidan daciifaad wadataan meelna ku gaari maysid markaa saxaabadu marka waxaa kale dadkan ay nooga fiicnaayeen talada la siiya haddana diinka si dhabay u qaadanayeen markii loo sheegay waa soo celiyey heshiiskaa markuu dhammaado kadib uu dagaal aadaa markaas ayb arrintan iyadana maahan dagaalkii oo la soo celinayo ama nacayb dagaal iyo jihaad loo qabo ma noqonayso waa diin un la sheegayay noqonayn sida jihaadkaba asalkiisu alla u amray dadka ayaa sifadiisa iyo qaabkiisana alle rasuul looga qaadana ee shaygan asalkiisana alla inaad ka qaadato habka aada u samaynaysana aada adiga maskaxdaada un ka wadato wax macnaa yeelan maayo miro saasana dhali maayo ayb meeshaas marka uu leeyahay wafaaءun laa qadrun liyakun minkumaa lasoo qadara liyakun minkum wafaaءun laa qadrun qaala اlimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix baabu ma jaءa ana likuli qaadiri liwaءa ywma اlqiyaamة baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya jaءa ku yimid ana likuli qaadirin mid kastaa oo dhagro oo khiyaano sameeyo liwaa'an inuu leeyahay calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama lagu fadeexeeyo qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaanii sakhr bnu juwayriyata can naaficin can ibni cumar qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul ina algaadira midka wax dhakraa yunsabu lahu waxaa loo taagayaa liwaaun calan yowma alqiyaamati weliba dabadaa laga taagaya waa ka babanaysaa marka yuqaalu hadihi qadratu fulan ayaa la dhahaya qaala wafi lbaabi can caliyin cabdillahi bni mascuud wa abi saciidin alkhudriy wa anasin qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix ayb maطbuuca marka wasaltu muxameda can xadiidi shariik iyo warkaasaa ku yaalo makhduudaadkana waxaas kuma qorno xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa qadriga iyo dhagarta fadeexad inay tahay iyo ceeb oo aynan noqonaynin wax fiican haddii marka weliba aada bay usii daran tahay hadda cadow in la dhakro oo la khiyaano iyo khiyaano lagu sameeyo waa hadda waxa laga hadlayo hadday laakiin muslimku ayagu khiyaano isku sii sameeyaanna ka daran intii halgod ku jirtayba hadday ayagu iskhiyaanaan markaasi say diin ku noqonaya waxaas marka ayb qof muslima marka hadday iyagu iskhiyaanaan marka fi nihaaya marka waxay noqonaya un baaba iyo dhibaato ayb qaala baabu maa jaa fi اnuzuuli calى اlxukmi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi nuzuuli ku degid lagu dego cala alxukmi xugun oo maalan dagaalkii iyo jihaadka marka lagu jiro mararka qaar waxaa imaanayso isdhiiba waa isdhiibnay haye dadkaa isdhiibay marka waxaa laga yeelayo iyo xugunkooda waxaa laga yaabaa marka iyaga qof doorta in la yidhaha idin xukumo amaba ninka markaas amiirka ah ama imaamka oo isagu wixii la yeeli lahaa uu ka ku ijtihaado marka in xukunka qof lagu dego hoostiisa qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna leyt can abi الزubayr can jaabiri anahu qaal rumiya ywma اlaxzaabi waxaa lasoo tuuray sacdu bnu mucaad baa lagu soo tuuray waxbaa lagu soo tuuray faqaطacuu waxay jareen akxalahu halbowlihiisa akxalahu marka waa xidid markaa dhudhunka ama ballarka ee yani meeshaas ku jiro oo weyn oo markaa yacni dhiiggiisu aada u badan yahay oo marka ou dhiigbixiisu ou aada u daran yahay markaun wuxuu noqonayaa xidid dhiig badan shubo oo dhiiggiisuna aada u daran yahay marka halkaa markaa maro waa halbowlo unbuu iska noqonayaa waana macruuf xididkaas waa la yaqaanaa xidid weyn oo dhiiggiisu marka qofka hadday wax uga dhacaan ama marka yacni wax la geliyo dhiig fara badan si xoog leh oo uga imaa uga imaanayo ayb ow amase abjalahu ayaa laga dhaawacay xidid halbowlaha baa laga dhaawacay faxasamahu rasuulu llahi sal ll slam nebigu waa waa dhiig joojiyey binnaari dab ayuu ku dhiig joojiyey faintafaqat yaduhu gacantiisii waa barartay fatarakahu waa ka tegay fanasafahu damu dhiiggii baa marka shubmay faxasamahu ukhraa faintafaqat yaduhu falamaa ra'aa dalika qaala markuu sidaa arkay buu yidhi allaahuma laa tukhrij nafsii ilaahu nafsadeyda ha saarin xataa tuqira caynii min bani qurayda ilaa aada ishayda allow u qaboojisid ood iigu qaboojisid igu iigu ilqaboojisid min bani qurayda reer bani qurayda waa nimankii marka qadriga ee khiyaanada sameeyey nebiga khiyaane yahuudda ahaa fastamsaka cirquhu xididkiisii waa is-ceshtay famaa qatara qatratan dhibic ma dhibcin xataa nazaluu ilaa ay ku degeen yahuud reer bani qurayda calaa xukmi sacdi bni mucaad yaa rabtaan xukunkiisa aada ku degaysaan sacad bay dhaheen maxalushaahidkana waa meeshaan fa arsala ilayhi waa usoo cid diray nebiga faxakama wuxuu xukumay an yuqtala rijaaluhum raggooda in la laayo oo la dilo watustaxiyaa nisaa'uhum naagahoodana layska daayo yastaciinu bihina almuslimuun muslimiintu ay kaalmaystaan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi asabta xukma allaahi fiihim ilaahay xukunkiisii iyaga ku saabsanaabaad asiibtay sacdo marka xukunkooda xukun alxukmu lmunazal iyo alxukmu iyo alxukmu lmuwal iyo alxukmu lmubadel buu u qeybsamaa alxukmu lmunazalka waa aayadda iyo xadiidka alxukmu lmuwawalna waa waxa aayadda iyo xadiidka ay ku ijtihaaday culimadu intay ijtihaadaan xukunka ay kasoo bixinayaan ijtihaadkaas marka ninka caalimkaa waana asiibi karaa waana gefi karaa xukunka kalena waa alxukmu lmubadel inaad intaad wax iska dhoodhoobto aad tiraa xukunkii alla waayey kii rasuulka waaye ayb ama qaanuun intaad iska samayso aad tiraa kanaa xukunkii alla ah wax lamida saddexdaa qeyboodu u qeybsamaa marka ibnulqayim kitaab uruux sida uu ku tilmaamo ee walidaalika qofka marka la yidhaahdo xukun gar loo keensado ee la yidhaahdo shareecada nagu xukun garteennina waa kuu dhiibanay qofka sida sawaabka waa inuu yidhaahdo aniga usuushii shareecada ka bixi maayo waa dadaalaa laakiin waxa aan idinku kala saaron idinku xukumo waa waxaan aniga ka fahmay sharciga ee sharci ilaahay waaye idin dhihi maayo farqiga waa la kala garan karaa leanna adiga ijtihaadkaaga xugun alla waay ma dhihi kartid leanna ijtihaadkaaga qalad iyo sax u aqbali karaa xukunka alla laakiin qalad iyo sax ma u aqbalaana ma aqbalayo kaas walidaalika dadka qaarkood ma muddo dheeraad isla murmaysaan markaa saas tiraa wuxuu ku leeyahay maya aniga waxaan kugu imid kitaabkaas iyo sunnadaas ee kitaabkii sunnada soo in lagu ijtihaado lagu dadaalo la fiiriyo soo maa iyada lafteeda soo diinkii maaha wixii marka ijtihaad boos uga bannaan xukunkii alla ma dhehaysid adiga waxaa leedahay xukunkayga waa anaa kugu xukumay waana wixii aan ka fahmay qur-aanka iyo sunnada hadday sawaab tahayna khayr hadday ay qalad tahayna anaa qaldamay alla rasuul ma qaldamaan ayaga lama rabo marka jahaalaad inaad alle rasuul u nisbayso mushkilada hadda dad zamankan taagan waxay tahay wax uusan aqoon u lahayn ama jahaalaad ayuu fadwoonayaa ama uu xukumayaa markaas wuxuu leeyahay xukunka alle rasuul maa diidi adigan waaba xukunkii alle rasuule xukunka alle rasuul maa jahaalaad aadi khatarta waxayna noqon kartaa xataa alxukmu lmubadel taas leanna waxaad adiga samaysay oodan ogeyn xaqiiqdooda haddaad tiraa xukunkii alla waaye waa xukmu lmubadel ayb waa in aada looga fiirsado marka ayb faxakama an yuqtala rijaalu markaa sidaabuu xukumay wa kaanuu arbaca mi-atin bay ahaayeen falamaa furiqa min qatlihim dilkoodii markii laga dhammaaday infataqa cirquhu xididkiisii waa dilaacay famaata waa dhintay qala wfi lbaabi can abi saciidi wacطiyat alquradiy qala wahada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana abulwaliid addimashqiyu qala xadaana alwaliid bnu muslim can saciid bni bashiir can qataadata can اlxasan can samurata bni jundub ana rasuula اlahi sal l slm qaal اqtluu shuyuuka اlmushrikiin mushrikiinta odayaalkooda laaya oo dila yacni kuwa dagaalamaya dadka waaweynaa laga wadaa ayb waاstaxyuu sharqahm dhallaankooda yaryarkaana iska daaya qaala washarqu alghilmaanu waa ilmaha aladiina lam yunbituu oo aan markaa yacni tinta hoose aynan usoo bixin qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib warawaahu xajaaj bnu arطaah can qataadata naxwahu xadiidka marka riwaayat xasan can samura qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa wakiicu can sufyaana can cabdilmalik bni cumayr can cadiyata alquradiy waa ka xadiidkii cadiyana qaala curidnaa cala nabiyi sal ll l slam nabigaa naloo soo bandhigay yowma qurayda fa kaana man anbata wuxuu ahaa qofkii timaha hoose ay usoo dhasheen qutila waa la dilaya waman lam yunbit khulliya sabiiluhu jidkiisa waa loo banaynayo kaynan usoo dhalanin fakuntu waxaan ahaa miman lam yunbit kuwaa markaan yani aanan soo dhalinin oo aynan usoo dhalanin fakhulliya sabiilii jidkaygaa la baneeyey waa la idhaafay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala walcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi anahum yarawna waxay arkaan alinbaata tinta hoose inay soo dhalato buluuqan qaangaar bay u arkaan in lam yucraf haddaan la garanin ixtilaamuhu walaa sinuhu inuu ixtilaamo iyo daadiisa toona wahuwa qowlu axmeda waisxaaq shaafici laakiin wuxuu qabaa gaalada unbay calaamad u tae muslimka calaamad u noqon mayso leanna gaaladii haddii la weydiiyey ixtilaam ma ixtilaamtay da-daada meeqa waa beenuu ka sheegaa lama aamini karo laakiin muslimkase waa la ogaa karaa oo run buu sheegayaa waana soo marno xajriga iyo meelahaasaan kusoo marnay baabu maa jaa-a fi lxilfi xilfiga wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay xilfi marka waa heshiis in la galo iyo bahwadaag dadku inay noqdaano intay isu yimaadaan shay ay ku heshiiyaan ayb howl inay ka shaqeeyaan marka qala xadaanaa xumayd bnu mascadata qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala akbaranaa xuseyn اlmucalim can camr bni shucaybi can abihi can jadihi ana rasuula اllahi slى اllahu عalayh wali waslama qaala fii khudbatihi wuxuu yidhi awfuu bxilfi اljaahiliyati xilfigii jaahiliga oofiya wixii jaahiliyadii aada gasheen heshiis oofiya kan la oofina marka waa kee waa kii aan dembi ahayn sharciguna uusan reebaynin fa inahu laa yaziiduhu u kordhin maayo yacni lislaama islaamka u jeedaa islaamka u kordhin maayo kaas ilaa shiddatan adkayn unbuu u kordhinaa yani haddaad jaahiliyadii heshiis fiican gasheen ood isku dhaarsateen inaad qofka baahan u gargaartaan qofka laga gardaran yahay inaa u heelisaan haddaad sidaa ku heshiiseen islaamka arrintaa iyada waa sii adkaynayaa maahane ma baabi-inaye kaas oofiya oo ku dadaala walaa tuxdithuu xilfan fi lislaam islaamka dhexdiisana ha soo darrisiinina xilfi iyo bahwadaagsi yani taxasub iyo kooxaysi ha la imaaninina waa islaamka dhexdiisa ile islaamkaa idinku filanba hadda inaad marka kooxo kooxo iyo nin walbaa qeyb yar meel ku xirto ama yacni waxa ugu xiranaya ha noqdaan faker ama ha noqdeen ulajeedooyin kale ama waxbaan isla raadinaynaa iyo waxay ahaataba inaan saa la yeelin ayb xadiidkan marka ibnulahir fi nihaaya wuxuu leeyahay aslu lxilfi xilfiga asalkiisa almucaaqadatu walmucaahadatu mucaahada cala atacaadudi waxaa lagu ballamaa in la ysgarabsado watasaacudi walitifaaq famaa kaana minhu fi ljaahiliyati wixii jaahiliyada dhexdiisa ahaa cala alfitan walqitaali bayna alqabaa'il walghaaraati fadalika aladii warada annahyu canhu fi lislaam kaas marka waa laysu diiday biqowlihi laa xilfa fi lislaam marka isaga fiiri midkan dambe walaa tuxditduu xilfan fi lislaam waa xilfi islaamku yacni in laysku garabsado waxaan fiicnayn ama tafaruq kala tag isnacayb fidno iyo wax lamida in laysku garabsado ayb wamaa kaana minhu fi ljaahiliyati wixii jaahiliyada dhexdeeda ahaa calaa nasri lmadluum madluumka in loo gargaaro wasilati larxaam qaraaba in la xiriiriyay ka xilfi lmuطayabiin oo kale wamaa jaraa majraahu fadalika aladii qaala fiihi nabiyu sal l slam ayumaa xilfin kana fi ljaahiliyati lam yazidhu alslaamu ila shidatan yani adkayn yuriidu min almucaaqadati cala alkhayri wanusrat اlxaqi wahada huwa alxilfu aladi yqtadiihi اlslaam wاlmamnuucu minhu maa khaalafa xukma alislaam kan la diidayna waa wixii islaamka khilaafsan kan la ogolaadayna waa wixii waafaqsan ayb halkan annagoo joogna haddaan ku heshiino musiibo taagan ama dhibaato jirto war dhibaatadaas seen uga hortagnaa qofkan miskiinkee dhiban seen wax ugu kaalmaynaa guddi aan samayno guddigaa la sameeyey hawshaasaa guddigii loo istaajiyey hawshii bay ballan qaadeen in annagana waa ku kaalmaynay arrintaa iyada qalad may noqone maya leanna wax islaamkiiba nafarayo nebigana muhaajiriin iyo ansaar ayuu wuxuu ka dhigay waa walaaleeyey marka tacaawunka iyo taxasubkana waa inay kala saaran yihiin wax allaala wixii marka samafal iyo alla kacabsi ah waa laysu kaalmaysan karaa qofkau doonaba ha ahaado qofka loo kaalmaysa yacni qofka la la kaalmeynayo wax allaala wixii cudwaan iyo dulmi iyo muslim kala geyntiisana waa laga fogaana marka adiga xisbi ha ku biirin baycana ha la gelin cahdi inaad ayagu ka mid tahay oo magacaas aada leedahay oo magacaas uu isu kiin aada isku walaashanaysaanna ha la gelin intimaa ha samaynin hadday kuula yimaadaan war waxaanaan wadnaa khayr khayrka ahna ha ka harin oo wixii khayran la sameey leanna watacaawanu cala albiri wataqwa bay geli dadkii laakiin hadda laba dhinacay u kala badan yihiin midna taxasubkii iyo buu ku indhafiiqan yahay kooxdaas bisuu rabaa kooxaysiga mid kalena hadda u arko iyadoo qofkani wanaag lagu taageerayo wax wanaaga lagala shaqaynayo wuxuu leeyahy see qoladaas dadkaas yacni waaba kooxe maxaa adiga marka ku aggeeyey ayuu ku leeyahay maxaa ku aggeeyey warmaya watacaawanu cala albiri wataqwa baa ku aggeynayse laabudda taas in la fahmo haddii aada sidaa aadan yeelin adigana koox saddexaada abuuraysaa ogaaw ayib adiga laftaada haddaad intaad gooni u baxdood yacni tira anigu muslimkan dhan lama dhaqmaayo kaas magac hebelaa la yihaha kanna magac hebelaa la yihaha kanna magac hebelaa la yihaha kanna waa caa kuwaanna waa caamo idinkii baa marka si gooni isula tacaamulaya marka markaad si gooni isula tacaamushaan maxaad noqonaysaan idinka marka walaa-a bilaab maayo marka walaa walaa iyo baraa aragtida shiiqa aragtida odayaalka ayaa waxay noqonaya marka mid laysku jeclaada laysku naco taxasubki waa hiya hiy qofka dhallinyarada marka waxaas inuu ka dheeraado mushkila dhallinyarta hadda haysataba waxay noqotay imaa ilaa hunaa aw ilaa hunaa kii aada istiraa waxbau bara karaa ummadou anfici karaa oo ummadaani ha anfaco waxaad arkaysaa marka waxaa un ku jira marka tacasub afkaar ama dad un ama koox ama wax lamida yaa la gelinaa dalaq la siinaya hadhow marka wax ka bad waxaa laga yaabaa boqolkii arda shan ama toban hadday soo baxda nasiib inay tahay inta kale kooxahaasaa kala jiidayaan cilmigay marka hore ka fogeynayaan dadkii akrinayay ku diraayaan marka dambe marka maxaa soo baxaya marka maxaa laga faa'iidaa mundu zamaan waxaan garanaynaa soddon sano ka hor dad cilmi akrisa jira iskaga tegay barnaamijyadan oo kale ay uga tageen cilmiga ama soddon sano ama soddon iyo dhowr sano ila al-aana mar dambe markuu da- weynaado afartan konton gaaray ayuu wuxuu gartay xoogaa inuu waqti dhumiyey markaasu wuxuu ku su-aalayaa masaa'il aada basiid u ah markaasu wuxuu ku leeyay war cilmiga innaga waa ka tagnay cilmigiina marka barnaamijka looga tagsiiyeyna waa barnaamijkan ogowna kan ka tag kan ka dheeraa kuwan saan waa kuwan kan maaha yacni tacaawunkii iyo taxasubkii laysku dhex qasay qofkii marka waxaas ku dhex jiro baabkaas unbaa furmaya qaala wafi lbaabi can cabdiraxmaan bni cawf waumi salamata wajubayr bni muطcim waabi hurayrata wabni cabaas waqays bni caasim qaala wahada xadiidu xasanu saxiix qaala baabun fi akdi ljizyati min almajuus jizyada in laga qaado majuusta qala xadaana axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiyu qala xadaana abu mucaawiya qala xadaana alxajaaj can camr bni dinaar can bajaalata bni cabadata qaala kuntu kaatiban waxaan ahaa buu yidhi kaatib lijaz-i bni mucaawiyata ayaan waxu qori jiray calaa manaadira manaadir marka waa ismu mowdic qaala alxamawiyu yaaquut alxamawi mucjamu lbuldaanka wuxuu ku yidhi wahumaa baldataani binawaaxi khuuzistaan waa laba beled oo khuuzistaan meeshaa ku taallo bilaadi ahwaaz waa iiraan hadda manaadirtu marka waa bilaadi iiraan ayb fa ja-anaa waxaa noo yimid kitaabu cumar cumar warqadiisaa noo timid undur fiiri buu yidhi majuusa man qibalaka undur eeg majuusa man dad majuustood fiiri qibalaka dhinacaaga degan fakhud minhum aljizyata jizyada ka qaad faina cabdiraxmaan bna cawf ahbaranii wuxuu ii sheegay ana rasuula اllahi sal l slam akhada aljizyata min majuusi hajar cabdiraxmaan baa wuxuu ii sheegay nebigu inuu ka qaaday jizyada majuusu hajar meeshaa marka waxaa laga qaadaya laga qaadanaya jizyada in laga qaadi karo majuusta oo ahlu kitaabkana aayadda qur-aankaa looga qaada oo suuratu baraa qaatilu اladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba majuustana waxaa looga qaadayaa sunnada nebiga sal l slam waa xadiidkan cabdiraxmaan ee cumar markii hore kama qaadi jirin gadaal dambe xadiidkan markau maqlay inuu ka qaadou bilaabay ile markii hore nebigu isaga kama maqlin waxba waa ijtihaaday markii dambe nebiga loo sheegay warkiisa warkii rasuulka u qaatay ijtihaadkiisiina wuu ka tegay marka jizyada yaa laga qaadaa waxaa laga qaadaa ahlu kitaabka iyo man lahu shibhu kitaab aana majuusa qala hada xadiiثu xasan qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can camr bni dinar can bajalata ana cumara kana la yaأkhud اljizyata min almajuusi kama qaadi jirin xata akhbarahu cabdالraxman bni cawf ana الnabiya sal ll slam akhada aljizyata min majuusi hajar wfi اlxadiiثi kalaamu akharu min hada qala alimaam abu ciisa hada xadiiثu xasanu صaxiix baabu maa jaءa ma yaxilu min amwaali ahli الdima gaalada ahludimada maalkooda waxaa xalaasha ka ah maxaa laga qaadan karaa yani ahludimada qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna bnu lahiica can yaziid bni abi xabiibi can abi اlkhayr can cuqbata bni caamiri qaal qultu ya rasuula اllah inaa namuru biqowmin annagu dad ayaan maraynaa falaa hum yudayifuuna na martisoori maayaan walaa hum yu-adduuna maa lanaa calayhim waxaa annaga korke waxaa korkooda ahaaday oon annaga ku leenahayna na siin maayaan oo min alxaqi ah walaa naxnu naakudu minhum annaguna kama qaadanayno faqaala rasuulu llahi sal l slam in abow hadday diidaan ilaa an ta'khuduu inaad ka qaadaan karhan iyagoo nacaya inaad ka qaadaysaan maaha si kale fakhuduu ka qaata qasab haddaa uga qaadi kartaan ka qaata qaala hada xadiiثu xasan waqad rawaahu leyث bnu sacdi can yaziid bni abi xabiibi ayضا marka leyt wuxuu la siman yahay ibnu lahiica xadiidkan markaa de macnihiis qala alimaamu abu ciisa wainamaa macnaa hada alxadiid xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay anahum kanuu yakhrujuuna fi lgaswi way bixi jireen oo duulaamada ayay ku bixi jireen fayamuruuna biqowmin dad bay soo maraayeen walaa yajiduuna maynan helaynin min adacaami cuntada maa yashtaruuna bihaman waxay lacag ku gataan oo ay dadkaa uga gataan maynan helaynin lacagtii waa wataan naga gata ma helaayaan ma ka gadaayaan faqaala nabiyu sal ll ly slam in abow hadday diidaan an yabiicuu inay idinka iibiyaan ilaa an ta'khuduu karhan inaad qasab uga qaadaan maahane fakhuduu ka qaata dad la boobaayo la dhacaayo maahan beliliqa maaha arrinta macnuhu marka waxay tahay waxay rabaan lacagtii iyo wixii waa wataan qhaswaiyo duulaanay u socdaan war lacagtii iyo hamankii shaygan uu joogay waatanaa naga gata maya idinka gadi mayno markaas weeyaan marka intaad xoog uga gata waay marka khaaabi isagu wuxuu leeyahay aclaamu lxadiidka inamaa kana yalzamu dalika fi zamanihi sal l slam waqtigii nebigay ahayd xaysu lam yakun beytu maalin markii uu beytulmaalku ounan jirin wa ama alyowm laakiin maanta faarsaquhum fi beyti lmaal maanta baytulmaal iyo dhaqaalaa jira meel lagu aruuriyo dowladdii waxaa laga rabaa marka cid ciidankan dhaqaalihiisa iyo saadkiisa iyadaa laga rabaa maanta maanta dad ay maraayaan waxba kama qaada karaan xoogna ugama gada karaan ayb laa xaqa lahum fi amwaali اlmuslimiin bacd la-imana waxay yidhaahdeen cumar ayaa ahludimada wuxuu heshiis kula galay hadday muslimiinta soo maraan martisoor inay siiyaan wayna ogolaadeen marka de heshiiskii ayagaa ogolaaday taas marka waqad ruwiya ayb marka wuxuu yihi haakada ruwiya fi bacdi اlxadiidi mufasaran sidan baa la wariyey buu leeyahay xadiidka qaarkiis isagoo fasiran oo la fasiray ayb qaala waqad ruwiya can cumara bni اlkhadaab anahu kana yaأmuru binaxwi hada cumar sidan oo kale ayuu fari jiray ayb hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed